أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon diyaaradaha dagaalka dowladda xabashida etoobiya ayaa duqeymo la beegsaday saldhigyo ciidan oo ay leedahay jabhadda t b l f ee tigre howlgallada la beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka mandheere ee ku husdira gumaysiga kufaarta kenya guddiga dhismaha masjidka jaamaca degmada ceel cali ee wilaayadda islaamiga hiiraan ayaa ka warbixiyay halka uu marayo dhismaha masjidkaasi madaxweyneyaasha dowladaha masar iyo eritrea ayaa yeeshay kulan kalan ah damaca xabshida etoobiya ee ku aadan badda cas kataab el akhbaari ayaa baahisay qaybtii afar labaatanaad ee howlaha guddiga gurmudka abaaraha ee wilaayaadka islaamiga ah sidoo kale warkeena dumar waxaad ku maqli doontaan warbixin ka hadlaysa booqasho andalus ay ku tagtay mid ka mid ah madaarista diiniga ah ee ka furan ee deegaan hoostaga degmada baardheere ee wilaayada gedo
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin talaadaha taariikhdii hijiriguna ay tahay saddex labaatanka bisha dulxija kun afar boqol afartan iyo toddoba qodobadii warka duhurnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan diyaaradaha dagaalka dowladda xabashada etoobiya ayaa duqeymo la beegsaday saldhigyo ciidan oo ay leedahay jabhadda t b l f ee tigre cabdiqani maxmed ayaa warbixinta warkan eegaya diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dowladda xabashida etoobiya ayaa lasoo wariyey inay mar kale weeraro duqeymo ah la beegsadeen goobo ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka mucaaradka ah ee kooxda t b l f ee tigrey sida ay wararku tibaaxayaan weerarkan ayaa waa berigii hore ee isniintii shalay ka dhacay deegaanka shareerina ee gobolka tigree halkaas oo la sheegay in duqeyntu aysan si toos ah u wada haleelin bartilmaameedkeedii loogu talagalay inta la xaqiijiyay ugu yaraan hal askari oo ka tirsan garabka milatariga ah ee maleeshiyaadka t b l f ayaa ku dhintay weerarkaasi oo noqonaya kii labaad ee noociisa ah ee ka dhaca gobolkan muddo ka yar saddex maalmood gudahooda sabtidii ay ahayd markii diyaaradaha dagaalka ee aan duuliyaha lahayn ee dowladda xabashida etoobiya ay duqeymo culus ka fuliyeen goob ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka t b l f oo ka tirsan degmada shiraaro ee xadka eritereya u jirta qiyaastii lix kilomitir oo keliya ilaa hadda lama shaacin xaddiga khasaare ee ka dhashay weerarkii sabtida inkastoo jabhadda xureenta shacabka tigre ay xaqiijisay inuu ahaa mid aad u daran halkaa sarkaal ka tirsan kooxdana uu ka shanqariyey in khasaare uu jiro walow uu ka gaabsaday inuu faahfaahiyo ilowaraadyo ka tirsan gobolka tigre ayaa soo tabiyey in weerarkaasi lagu bartilmaameedsaday shan baabuur oo ay lahaayeen garabka militari ee maleeshiyaadka t b l f islamarkaana ay ku basbeereen dhowr baabuur oo kale oo iyaguna siday sanad militari weerarkan ayaa kusoo aadayaa xilli xiisada ka aloolsan gobolka tigre ay marayso meel xasaasi ah islamarkaana maamulkii deegaanadaasi ay xoog kula wareegtay kooxda t b l f lagana cabsi qabo in mar kale gobolkaasi uu dagaal xoogani ku dhex maro ciidanka xabashida etoobiya iyo jabhadda t b l f mahadsanida cabdiqani howlgallo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka mandheere ee ku husjira gumaysiga kufaarta kenya ciidamada mujaahidiinta ee ka jihada wilaayada shabeellada hoose ee dhacda koonfurta dalka soomaaliya waxay habeenkii xalay ahaa dagaal culus ku qaadeen xeryaha kufaarta afrikaanta ee degmada qoryoole iyo deegaanada kale ee shalambood iyo buur culow sidoo kale mujaahidiinta ayaa xalay dagaal ku qaaday saldhigga murtadiinta degmada janaale waxay kaloo mujaahidiintu weerareen askar kufaarta afrikaanta ah oo lug ahayd kuwaas oo ku socdaalaya inta u dhexaysa deegaanada buufow iyo shalambood sidoo kale mujaahidiinta mandheere ayaa waxa ay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta kenya ee deegaanka dhamas ee kenya ee hoostaga degmada lafi ee gobolka mandheere ee ku hoos jira gumaysiga salbiyadda kenya guddiga dhismaha masjidka jaamaca degmada ceel cali ee wilaayadda islaamiga hiiraan ayaa ka warbixiyey halka uu marayo dhismaha masjidkaasi sida uu ku waramayo saadiq muumin iyadoo sanad iyo bar ka badan uu socdo dhismaha masjidka jaamaca ee abubakaru sadiiq ee degmada ceel cali ee wilaayadda islaamiga ah ee hiiraan oo ah masjid ka kooban saddex qaybood ayay guddiga gacanta ku haya dhismaha masjidka ka warbixiyeen halka uu marayo dhismaha masjidka degmada ceel cali macalin ibraahim cismaan cali iyo ibraahim nuune cismaan oo ka mid ah guddiga ayaa ka warbixiyey waxyaabaha u qabsoomay iyo qaybaha ka dhiman dhismaha masaajidka abubakaru sadiiq ee degmada ceel cali annagoo ah guddiga masjidka abubakar sadiiq ee degmada caalcali waxaan insha allahu tacaalaa ka warbixinaynaa masjidkii noo soo bilowday dhismihiisa muddo sanad iyo bar ka hor ilaa maanta uu dhismihii weli qabyo yahay dhismahaas muddadaan ku guda jirnay waxyaabo badan baa noo soo qabsoomay falilahi alxamdu dhismihii waxaan ka soo bilownay aas-aaskii muddo kadib hakad ayaa naga soo galay naqshada masaajidka oo ah soddon bir soddon oo iskuweer ah masaajidkaas oo ka kooban saddex biyaano qaybta dhexena ay tahay haafdabaq loogu talagalay dumar marka insha allahu tacala dhismihii si fiican ayuu noogu socdaa muddadaas uu soo socday qarashaad badan ayaa na soo galay inta hadda baxday guddiga intay xaqiijiyeen waa lacag gaaraysa shan boqol oo kun oo doolar lacagta deynta ah ee hadda maanta taagan ee masaajidka lagu leeyahay waa lacag sagaashan kun oo doolar inta injineerka iyo howlwadinadiisa ay noo xaqiijiyeen ee masaajidka hadda kadib uu u baahan yahay waa lacag ku dhow amaba dhaafaysa afar boqol oo kun oo doolar masaajidka marka marxaladaas kala duwan ayuu soo maray hadda waxaa dhisan falila alxamdu saddexdii biyaano tiirashooda waa lasoo shubay qaybtii hoose derbiga waa lasoo wareejiyey qaybta dhexana waa sidaasoo kalet waa la wareejiyey qaybta biyaanada saddexaad ayaa weli tiirasha ay ku taagan tahay oo malaha wax derbi ah waxaan nahay guddigii masaajidkii abubakar sadiiq ee degmada ceel cali waxaan masaajidkan wax badanaan dhismadiisa soo wadnay lacag dhan shan boqolaa gashi oo kun haddana sagaashan kunaa nooga leeyahay oo meel aan u hayno muslimiintaan u qaadnay masaajidka muslimiinta iskale muslimiintaan u qaadnay sagaashankaas kun ayadoo baahidaas haddana taagan tahay haddana baahi kale oo masaajidka qabyo waayo manaaradihii waa la'yahay oo weli lama asaasin xataa manaaradihii waa baxayin ilaahu kuran yahay shabiskiisi weli waayo daaqadihii waa eber albaabadii gugushii hoose weli shimiita xataa laguma taaban lacagta gashi iyo lacagta hadda galayso kala dhig waayo meel xasaasiaas mara abaaraha soo galay abaarayaa naga hakaday haddana waxaan rabnaa inay dib u bilowno lacagtaas sagaashanka ah ilaa afar boqoloo hadda galayso nala dhahay aan rabnaa inaan gacanna ogala geysto waxaan baaqudiraynaa muslimiinta mee dhammaan meel kastoo ay joogaan haddii yihiin haddii qurbo joogaan haddii dalka gudihiisa joogaan haddii ilaahu koran yahay xaroog ay tahay mas-uuliyiinta sare waxaan rabnaa masaajidkaas inay dhismadiis nagala qayb qaato nabadoon aadan cumar raqor oo ka mid ah nabadoonnada degmada ceel cali sidoo kalena qayb ka ah guddiga gacanta ku haya dhismaha masaajidka jaamaca ah ee degmada ceel cali ayaa u baaqay bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan gudaha dalka iyo guud ahaanba caalamka in ay ka qayb qaataan dhismaha masjidka abubakar sidiiq ee degmada ceel cali masjidkaas muddo laba sano ku dhadhow ayay howshiisa socotay runtii in badanna alxamdulilah bulshada ku nool degmada ceel cali wax badan waa soo wadaan howshiiso alxamdulilah ilaahay fadligiis wax badan waa qabsoomeen wax badanna waa dhiman yihiin sida walaalaha ay hore u sheegeen lacag shan boqoloo kun oo doolar ee horey u baxday lacag sagaashan kun ana waa laisku lihi hadda haddii uun alxamdulilah la fiirina oo la ijineerina intii hore u baxday inteeda kale in isu baahan yahay ayaa muuqato runtii dadka hore uga qayb qaatay meel walba ay joogeen balse boqolkaba siddeetan wax la dhihi karo waxay ahaayeen dad xoolaaleey dadkii xoolaaleyna waqtigaa sida la ogyahaba waqtigaa alxamdulilahi raar qabtay yaxaas biyahaas ku taagle xoolaha sanada ay ku wanaagsan yihiin hadday sano weeyeen wax la-day iyo wax liita ay noqdeen masaajidkana alxamdulilahi deynta asaas qabaa baahidii loo asaasina waa taagan tahay arrintaas waxaa lagala maarma weey dadka muslimiinta eh oo caalamka ku nool ayaa lagala maarma weey codsigaas muslimiinta caalamka ku nool ayaa lagal maarmawey nin walba muslim eh oo ahal u masaajid eh ayaan u haynaa qof iyo laba uma hayno muslimiinta soomaaliyeed caalamka si guud ayaan arrintaas u bandhigaynaa xarakada alxamdulilah ayaan u bandhigaynaa baahida waa taagan tahay alxamdulilah uma alxamdulilah muslimiinta si guud arrintaas ayaan ugu sheegaynaa intaas kadib guddiga gacanta ku haya dhismaha masjidka ceel cali ee wilaayadda hiiraan ayaa soo bandhigay akoonnada iyo lambarada taleefanada ay ku soo hagaajin karaan qof kasta oo muxsin ah oo doonaya inuu ka qayb qaato dhismaha masjidka abubakaru sadiiq ee degmada ceel cali ciddii wax u hayso ama wax sadaqaysanayso waxay kala soo xiriiri kartaa salaam bank account number soddon iyo toddobo labaatan iyo toddobo afartan siddeetan iyo toddobo waa soddon iyo toddobo labaatan iyo toddobo afartan siddeetan iyo toddobo waa account number number hormuud eber afar lix hal sagaal oo furaha sagaal sideetan tobaniyo saddex tobaniyo sideed somtel eber lix labo sagaal sideetan tobaniyo saddex tobaniyo sideed account number waa soddon iyo toddobo labaatan iyo toddobo afartan sideetan iyo toddoba salaam bank masjidka abuubakar sadiiq ee dhismihiisu ka socda degmada aal cali ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa ah masjid ka kooban saddex dabaq iyadoona dabaqa dhexe loogu talagalay in ay ku dukadaan haweenka degmada aal cali kadib markii uu soo gabagaboobo dhismaha masjidka mahadsanid saadaq madaxweynayaasha dowladaha masar iyo eritrea ayaa yeeshay kulan ka dhanaha damaca xabshida etoobiya ee ku aadan badda cas warbixinta warkan waxaa haya marwaan maxmed madaxweynaha dowladda masar cabdifataax asiisi ayaa xarunta madaxtooyada ee qaahiro ku qaabilay dhigiisa eritereya sayas afweki oo dalka masar ku tegay booqasho rasmi ah oo la sheegay inay qaadan doonto muddo saddex maalmood ah war-saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada qaahiro ayaa lagu sheegay in kulanka ay shalay yeesheen labada hogaamiye looga hadlay arrimo ku saabsan xoojinta xiriirka labada dal gaar ahaan dhinacyada amniga dhaqaalaha iyo ganacsiga afhayeenka rasmiga ah ee madaxtooyada qaahire maxamed ashanaawi ayaa sheegay inuu kulankaani uu sidoo kale taabtay xaaladaha ka aaloosan gobolka iyo caalamka iyagoo labada madaxweyne si gaar ah diiradda u saareen xaaladihii ugu dambeeyey ee geeska afrika labada hogaamiye waxay hoosta ka xariiqeen muhiimadda ay leedahay iskaashiga ka dhexeeya labada dal ee lagu xaqiijinayo waxay ku sheegeen amniga badda cas iyo xorriyadda maraakiibta arrintaas oo kulamo horena ay si weyn uga lafagureen cabdifataax xasiisi ayaa carabka ku adkeeyey in iskaashiga ka dhexeeya dalalka masar iyo eritereya ay qayb ka yihiin waxa uu ku sheegay ilaalinta guud ee xasiloonnida geeska afrika iyadoo arrimahan falanqeeyaashu ku sifeeyeen fariin durxul ah oo ku wajahan etoobiya sidoo kale asiisi wuxuu adkeeyey taageerada masar ee madax bannaanida iyo midnimada eritereya halka afweyku isna bogaadiyey horumarka xiriirka labada dal iyo taageerada masar ee la xiriirta waxa uu ku sheegay horumarinta eritereya intii kulanku socday waxay kaloo labada madaxweyne ka wada hadleen xaaladaha cakiran ee ka alolsan waddanka suudaan iyagoo ku baaqay in la ilaaliyo midnimada iyo madax bannaanida suudaan islamarkaana lasoo afjaro qallaasaha ka socda dalkaas khaalid maxamuud oo ah qoraa u dhashay masar ayaa sheegay in kulanka labada madaxweyne uu mar kale adkeeyey in amniga xasiloonnida iyo maamulka badda cas ay mas-uuliyad gaar ah ka saaran tahay oo keliya dalalka xeebaha leh qoraagu wuxuu ku fasiray mowqifka labada hogaamiye diidmacad oo ku wajahan damaca badaraadiska ah ee etoobiya iyo sidoo kale tallaabo ka dhan ah heshiiskii xaaraanta ahaa ay kala siixideen maamulada hargeysa iyo adis ababa sannadihii u dambeeyey etoobiya waxay dadaal xoogan ugu jirtay sidii ay ku xaqiijin lahayd damaceeda gurracan ee badaraadiska ah iyadoo marar dhowr ahna ku hanjabtay inay weerarayso eritereya si ay ula wareegto dekadda casab mahadsanid marwaan kataab al khabaari ayaa baahisay qaybtii afar labaatanaad howlaha guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayaadka islaamiga ah yaasir maxmed ayaa si amaqaadaya waa qaybtii afari labaatanaad muuqaalada lagu soo gudbinayo gurmadka la gaarsiinayo dadkay abaaruhu saameeyeen ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ee dalka soomaaliya qaybtan cusub waxaa uu kanaalka wararka ee kataayib al akhbaariyaha kusoo bandhigayaa gurmad raashin qaybin ah oo guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaarsiiyey boqolaal qoysoo danyar ah oo ku dhaqan deegaanka xaramka ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ugu horreyn waxa uu muuqaalku soo bandhigayaa kelimad tawciye ah oo uu halkaasi ka jeediyey sheekh jaamac cabdisalaan oo ka mid ah culimmada soomaaliyeed ilaahay wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala walow anna ahla alquraa aamanuu wataqowhi lafataxnaa calayhim barakaatin min asamaa'i walard qaryo ehelkeed magaalo tuulo baadiye meel kastaba ehelkeedu hadday ilaahay ka baqi lahaayeen ilaahay iyo rasuulka iyo risaalada diinta hadday rumayn lahaayeen oo ay ku dhaqmi lahaayeen lafataxnaa calayhim barakaatin min asamaa'i walard cirka iyo dhulkaba khayraad baan uga burqin lahay war ilaahay maxaa inooga baahi badan war ilaahay ma heshiis la galno ilaahay haddaan heshiis la galno oo xumida iska ilaalino waxa weeye roobku ma kala kacayo barwaaqo gaajo ma jirayso balaaya ma dhacayso amni la'aan ma dhacayso dadku waa walaaloobi lahaayeen barwaaqadana kor iyo hoos baa laga qurqurin lahaa walow annahum aamanuu wattaqow lamahuubatun min cindi illaahi khayrun low kaanuu yaclamuun si ilaahay waxaan inooga saaro dhibkan iyo halaaggan waxaa la rabaa inaynu isu kaalmayno oo aynu isu naxariisanno innagu dhexdaan gaale intaan wax u doonan lahayn qabadin iyo wax gacanta u horsan lahayn soo dad waxhaysta iyo dad aan waxhaysan inaguma jiraan ciiddii waxhaysataa ninbaa booyad le matalan baadiyahan booyadda qaraabadiisa iyo dadka inuu soo dhaandhaamiyo soo maha mid baa kiish galleeya aan gadan karin qaraabadiisi maxaa la helayaa qaar lacag haysta qaar bakaar u duugantaa laga yaabaa in la helo haddaynaan isu naxariisan laynoo naxariisan mayo irxamuu man fi lardi yarxamkum man fi samaa man laa yarxam laa yurxam cidda aan naxariisan oo addoommanka ilaahay aan u naxariisan loo naxariisan maayo intaasi kadib waxa uu filimku soo bandhigayaa dareenka farxadeed ee dadkii ka faa'iidaystay raashin qaybinta kuwaasi oo mahadnaq ballaaran u jeedinaya guddiga gurmadka abaaraha ee soo gaarsiiyey raashin qaybinta magaceygana waa cali xasan barre deegaankaygana waa xaranka alxamdulilah awalan ilaahay mahaddan iska leh oo kulankan nagu kulansiiyey ilaahay subxaana watacaala ayaana abuurta addoommadiisa ayaa nahay waxaa nala keena raashiin raashiinkaasoo noociisa ah biriis bur saliid baasto intaas weeye ilaahay ah mahaddaas iska leh walaalaha mujaahidiinta guul allaha siiyo meel walba joogaan aan u ducayno inuu ilaahay gaalada jibiyo bismillaahi alxamdulilah asalaatu wasalaam calaa rasuulilaah magacayiga maysal dhehe maxamed ibto xuseen wala'an kinool deegaanka harankow walaalanisin raashiin walaalaha mujaahidiinta ilaahay qaar asii marka ee mahad adhammaadayno ilaahay subxaana wa tacaala iskule gaar ahaan mujaahidiinta marka ee raashiinkaas ah bur bariis baasto digir saliid alxamdulilaah marka ee ilaahay mahad isku leh ilaahay qafuur raxiimka ahay ee kadib walaalaha mujaahidiinta mahad isku leheen aadan yaalow cabdinuur jilaa wilaayada marka waxaana siisa haaf bur haaf bariis haaf sokor digir intaaniisida intaas ilaahay ka mahadsiinya ilaahay khayr asiiya
muuqaalkan waxaa ka horreeyey qaybo hore oo lagu soo gudbiyey gurmadyo isugu jira raashin qaybin iyo biyodhaamin kuwaas oo guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaarsiiyey degmooyin iyo deegaana ka tirsan wilaayaadka islaamiga ah ee dalka soomaaliya mahadsanid yaasir haatana waxaad kusoo dhawaataan warbixin ka hadlaysaa booqasho andalus ay ku tagtay mid ka mid ah madaariista diiniga ee ka furan deegaan hoostaga ah degmada abaardheere ee wilaayada gado xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa eegaya warbixintan فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وأفضل ثوبك الإحسان لكن نرى ثوب الإساءة قد لبست socdaal dhowaannaan ku tegay deegaanka shanqolow ee hoostaga degmada baardheer ee wilaayada gedo ayaan ku booqday mid ka mida madaarista ka furan deegaanka taasoo ah madaraso soo saartay jiil ducaada oo isugu jiray gabdho iyo wiilal madarasadan oo loogu magac daray madarasatul huda waxaa deegaanka laga furay lixdii bishii ramadaan ee sannadkii kun afar boqol soddon iyo lixdii hijriga waxaana xilligaas lagu furay madarasada soddon arday oo keliya balse muddo kadib madarasadu waxay noqotay madaraso horu socod leh waxaana la keenay arday fara badan oo wiilal iyo gabdha isugu jiray kuwaasoo muddo aysa marayeen kadib madarasada ka aflaxay ama ka qalinjibiyey iyaga oo ducaadahana ka soo baxay madarasadu waxay soo martay marxalado kala duwan aas-aaskeediina waxaa lagu bilaabay hal qol oo keliya balse maanta waxay noqotay madaraso weyn oo caalami ah waxayna ka kooban tahay dhowr qol howl weyn iyo masjid ardaydu ay ku tukadaan wiilasha iyo gabdhahana waa laba qeybood oo kala duwan oo aan is arkayn intii aan booqashada waday waxaan xafiiskiisa kula kulmay maamulaha madarasada isagoona salaan iyo soo dhoweyn heer sare ah kadib iiga sheekeeyey aas-aaskii madarasada ardayda ka qalinjibisay iyo marxaladihii kala duwanaa ee ay soo martay madarasada madarasadeena oo madarasatul huda ah maba la aasaasay li bil ramadan igo maraasa sanadka kun afar boqol soddon iyo li conaka eedan labaatan afarta bil afaraad labada kuntum iyo lite maalin sabte eh iyo aasaaskii yahay ardayda madinka horeeytay maalintii ku wadlashaanimahay tahay soddon unagahayan arday fara badan ilaahay mahadiis iyo ku qalan jibiyeen ka dhamaan dadtun maanaha maraahil fara badan yaa martay dhismi yaro oo qolqo yar ah yaa ka dhisanahay haddana geekumay boolaalaha ba argayaan dhowr dhismi iyo maraahil fara badan hamarti marka sanawaadkaas gudaantiye mar boolaha galay mar boolna ku baxayan ilaahay fadijay marka rege ku takharuji gabdho madraska dardar lama bool honti li arday yaa qur-aanka ka xifdiday yaa ku dhamayti madrasada ka dhamayti si guud ahaan hadda madrasada wali hadda geeg kadow waa lambool sagaaliyo shan arday oo lambool afartiyo shan oo koriyta ama beniinka ah iyo khontun oo banaad ah maamulaha waxa uu dhanka kale iga sheekeeyey wakhtiga madarasada lasoo galo inta fasal ay ka kooban tahay iyo casharada ardaydu ay qaataan madarasada meelaha galay aadanka lamaad salaadu subax madal aadamo ardayda masaajidka ka tukadayaan halasa ibar madalroog quraan bahayaan lamasa ibar hanagadayan anshansa madalrooga nasadayan bacda duhur madi salaadi tukadan kabacdi gadan naqdaan markii haku naqdaan kabacda asarka galabti gaabkii casariyi an bahaan bacda maqrab maqrabka intaan tukadaan ilaa saddex saac waay arday imay ka koobanta afar fasal ayay ka kooban yihiin fasal oo macnaha farbar ah iyo fasal oo usiina lama suba dhamaayay subagii saddexdka jara ama juskii tumi lamaadka jara iyo arday oo iyana maybua hadda dhamaashen ah iyo arday dhamaaytay iyona takharujen oo maybua duruuso kala lan akhriyahay madrasada maybua meelka baradayhi xifdinta qur-aanka kariimka iyo culumtiis wali tabar ah tafsiirka qur-aanka kariimka walanka dhike caqiidada fiqihiga xadiidka siirada iyo luuqada ama nacwaha haddii langaradow intii aan booqashadan ku jiray waxay dhanka kale ardayda sameeyeen bandhig cilmiyeed heer sare ah oo ka turjumaya aqoonta ay xambaareen wuxuuna ahaa bandhig si heer sare loo soo agaasimay lagana dheehan karay macluumaad ballaaran oo ardaydu ay xambaareen maashaa allah kalaa ay xaqan dhab ahaantii inna kitaaba alabraari baariyaal kitaab show lafii ciliyiina meel sare ka sugnaa wamaa adraaka may ka ogaayey maa ciliyuun ciliyuun may ka ogaayey kitaabun kitaabun marquumun ay maktuubun la qori yashhaduu may xaadiray almuqarabuuna ahaani la dhowaayo min almalaa'ikati malaagnaa الحديث الأول قال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة رواه مسلم الحديث الثاني قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين رواه البخاري ومسلم الحديث الثالث قال صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني أيها الأحبة إن طريق العلم ليس مفروشا بالراحة بل بالصبر والمجاهدة قال الإمام أحمد مع المحبرة إلى المقبرة هكذا تكون الهمة ارفع همتك ولا ترض بالقليل اطلب العلم لتعبد الله على بصيرة لتصلح نفسك ولتنفع أمتك madarasada alhudda ee deegaanka shanqolo waxay hoos tagtaa maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee gado waxayna ka mid tahay madaarista waaweyn ee ka dhex muuqata wilaayada waxay soo saartay arday ducaada oo qaar badan oo ka mid ay lafdhabar u yihiin jihaadka halka qaarna ay ka mid yihiin ducaadda wilaayada qaar kalena iyagoo isugu jira wiilal iyo gabdho ayay macallimiin ka yihiin madaarista ka furan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee gado إذا ما لم يفدك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلت وإن ألقاك فهمك في مهاو فليتك ثم ليتك ما فهمت walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga landalusi xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xigayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu